barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban hirarka efyemada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa khamiis soddonka bisha noofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug oo bilaabay olole ay ku daniminayaan islamarkaana ay qayb kaga qaadanayaan iska horimaadkii dhowaan ka dhacay suuqa magaalada gaalkacyo waxaa noo suurto galay inaan goobta dagaalku ka dhacayo xabadiyo socoto aan tagnay oo aan marada cad kor u wafinay labada dhanba dhallinyaranta isku timid oo aan nidhi ma doonayno dagaal ma doonayno qax taasna waa ku guulaysanay waxaa sidoo kale guul loo ahayd in maamulada labada dhan aan dhehno ha loo fududeeyo dadka ganacsatada ah inay wada hadlaan ayadana intaasna way noo qabsoontay ilaahi subxaana watacaala idinka waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro ka warramaya qasiidooyin ay u qaadeen xuska nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaate ah oo haatanba dabaaldegiisu uu ka bilaabmay meelo badan oo dunida ka mid a kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka dhallinyarada maanta heesahan idin haynana waxaa ka mid ah
codkaasi b k goordhowaad maqli doontaan iyo sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
safiirka dalka maraykanka u fadhida jimciyadda qurumaha ka dhacaysa niki hali ayaa arbacadii shalay ka digtay gataallada balastiga ah ee ugu dambeeyey ee kuuriyada waqooyi ay tijaabisay iyadoo sheegtay in gantaaladaasi ay adduunka ay u sii dhoweynayaan xaalad dagaal sidoo kale waxay sheegtay in dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay islamarkaana ay ugu baaqday inay xidhiirka u jaraan kuuriyada waqooyi iyadoo intaasi ku dartay in madaxweyne donald trump wadahadal dhanka telefoonka uu la yeeshay dhigiisa dalka shiinaha si jinping uu sheegay in la gaadhay wakhtigii shiinuhu joojin lahaa saliidda uu dhoofiyo kuuriyada waqooyi
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa ballan qaaday inuu dalkiisa dib ugu soo celin doono muwaadiniintii firxadka ku tegay dalka liibiya iyo meelo badan oo dunida ka mid a si ay uga qayb qaataan barnaamijka kobcinta dhaqaalaha ee dalkiisa laga bilaabay maxamedu buhaari oo ka mid ahaa hogaamiyeyaal waddanka ivory coast isugu yimid oo ka tirsan hogaamiyeyaasha dalalka afrika iyo kuwa yurub oo lagaga hadlayay isku socodka amaba socotada iyo sidoo kale qodobada muhiimka ah ee la xidhiidha isdhexgalka bulshooyinka amaba kuwa ka barakaca deegaanadooda waxaana uu hogaamiyeyaashaasi ay xuseen in ay isla qorshayn doonaan oo ay meel isla dhigayaan qorshayaal hirgelin doona sidii loo joojin lahaa khilaafaadka ka taagan wadamada qaar si dadka halkaasi colaadaha ka firxada ay dib ugu soo noqon karaan wadamadoodii waxaana si weyn diiradda loogu saaray dalka liibiya oo qalalaaso xoogani uu muddooyinkanba ka taagan yahay
duhurnimo wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa idaacadda duhurnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna gaalkacyo ururada dhallinyarada gobolka mudug ee soomaaliya ayaa bilaabay ololo ay qayb kaga qaadanayaan daminta iska horimaada dhowaan ka dhacay suuqa magaalada gaalkacyo qaar ka mid a dhallinyaradan oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay u suurto gashay inay arrintan aan la siyaasadayn islamarkaana ay haatanba qorshaynayaan inay isu keenaan ilaa laba boqol oo dhallinyaro ah oo ka kala socda koonfurta iyo waqooyiga magaalada si ay qaybtooda uga qaataan arrintan wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrintan ama warbixintan arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada gaalkacyo ururada dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa dhexda u xirtay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen daminta xiisadii gacanka hadal ee dhowaan ka dhacday gaalkacyo taasi oo u dhexaysay qaar ka mid a ganacsatada suuqa gaalkacyo ee kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka mudug gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee galmudug caydiid maxamed cali xasan ayaa ka waramaya kaalinta ay dhallinyaradu ka gashay sidii loo damin lahaa xiisadii suuqa gaalkacyo ka taagnayd marka koowaad waxaan ahaa iskale ilaahi subxaana watacaala marka labaadna k o a dhalinyaradu dagaalada ay ka wadaa waxaa kow ka ah in kow xabad joojintii qayb ka ahayn oo maalintii xabaddu ay dhacaysa waxaan ahayn dhallinyaradii meesha dhoobnayd oo ciidamada isdhexgaalka cabdullaahi ciise la socday baan ahayn midda labaad waxaa noo qorsho ah oo aan ilaahay idinkiis ku guuleysana in barnaamijkan barnaamij siyaasadeed aan laga dhigin oo qaab ganacsato keliya loo wajaho ganacsatada laftooda ay wada hadlaan iskuna yimaadaan qorshayaashaas dhalinyarada dhankana weeye sidoo kale waxaan rabnaa ilaahay idinkiis in maalin kamid ah maalmaha shaqooyinka oo xaaladdu ay degdo inaan meeshii dhoobanno oon dhehno mar dambe ma soo noqon karaan arrimahaasi kala shakiga ku salaysnaa siyaasadna gacanta lama soo geli karto ganacsiga jacfar yuusuf cabdalle guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa tilmaamaya inay wadaan qabashada kulan la isugu keenayo ku dhowaad laba boqol oo dhallinyaro ah oo labada qaybood ee gobolka mudug ka kala socda maasha allah waa sax weeye ayaantan iska fadquralaha iska jiray gaalkacyo laakiin anagu mar walba waxaan xoojinaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka mudug isdhexgalka iyo waxaan xoojinaa mar walba in dhalinyarada cududeeda ay mideeyaan wax kastoo shaqaaqa ah ama problem ku imaanaya gobolka iyo degmadaba in laga ilaaliyo waxaan hadda u ballansannahay iyadoo ay dhacday fadqalayga inaan isku keenno ilaa laba boqol oo dhalinyaro ah oo ka kala socdo koonfurta iyo waqooyiga gaalkacyo aanu kaga soo horjeedno cid kasta oo mataqaanaa ka faa'iidaysanaysa nabadda gaalkacyo inay carqaladayso aanu kaga soo horjeedno aanu ku muujinayna awoodda dhalinyarada in dhalinyaradu mataqaanaa ay u taagan yihiin keliya inay ka shaqeeyaan horumarka iyo midnimada gobolka aysan raalli ka ahayn waxyaalaha dadka mataqaanaa qaarkii ay u adeegsanayaan in gaalkacyo aysan nabad ka dhicin marka insha allah way guuleysanayaan dhalinyaradu waxa weeyaan hal meel baan lagasoo lagu soo wajeysanayaa in gaalkacyo ay nabad hesho dhalinyarada labada daan ee gobolka ayaa isla qiray inay kaalin mugla ka qaateen joojinta xiisadii ka taagnayd suuqa gaalkacyo
waxaa noo qabsoomay kow inaan odayaasha iyo ganacsatada ku dhiirigelino inaan barnaamijka la siyaasadeen waxaa noo suurta galay inaan goobta dagaalku ka dhacayo xabadii oo socota aan tagnay oo aan marada cad kor u wafinay labada dhanba dhalinyarinta isku timid oo aan niri ma doonayno dagaal ma doonayno qax taasina waa ku guuleysanay waxaa sidoo kale guul loo ahayd in maamulada labada dhan aan dhehno ha loo fududeeyo dadka ganacsatada ah inay wada hadlaan ayadana intaasna ay noo qabsoontay ilaahi subxaana watacaala idinkiis dhalinyaradu laba qaybood baan kala ahayn dhalinyaradu labada qaybood magaalada waxaa u kala wajahnay laba qaybood dhalinyaradii ganacsatada ahayd iyo culummadii iyo dhalinyaradii kale waxaan u qorshaynay inay goobtii tagaan oo ay goobta ay fadhiistaan annaku wehelinaynaa sidoo kalena dhalinyarada maamulka ahna waxaan isla qaadana inaan baaq nabadeed aan idaacadaha marsiino oo aan dhehna ma ahan maalin dagaal ma ahan dagaal waktigiisii magaaladana dagaal ilaahay uma qorin maalin kasta ah hala joojiyo dadka fidnada wadaay labadaas qaybood u wajahna inaan idaacadahan aadno inaan isku tagno oo aan meeshii tagno labadaas qaybood bay waa ku guuleysan
maasha allah waxa weeyaan waxaanu garab taagnayn oo aan la shaqeynaynay maamulada labada dhinac waxaa hawshaan hormid u ah oo horboodayey maamulada labada dhinac labada duqdegmo gaalkacyo koonfur iyo waqooyi ayaa horboodayey annaguna iyagaan garab taagnayn iyagaan waxaa sheelayna talada iyo tusaalaha iyagaan waxaa odhanaynay war waxaa naga go-an dadka in la mideeyo isu keena ganacsatada isu keena odayaasha dhaqanka annagana naga qeybgeliya oo garabkiinaan nahay maadaama iyagu dhalinyar yihiin labada guddoomiye ee duqdegmo koonfur iyo waqooyi ay dhalinyar yihiin annaguna iyagaan la shaqeynayn oo garab taagnayn waxaan xoojinaynay nabadda mataqaanaa gaalkacyo doorkaasaanu ka qaadanay maasha allah guul iyo midmaanu rajaynaynaa in gaalkacyo mid ah oo horumartaan rajaynaynaa adwaalin inkastoo xaaladda magaalada gaalkacyo ay haatan degan tahay haddana waxaa socda dadaallo ay hormuud u yihiin maamulada degmada ee labada daan iyo qaybaha dhallinyarada waxaana guddoomiye jacfar uu ku baaqayaa inaan dhallinyarada loo adeegsan ka qayb qaadashada colaadda gobolka mudug gaalkacyo dadka waxa weeyaan soomaalida dadka ugu badan baabulosha ugu badan waa dhalinyaro waxaa laga loo adeegsanaya colaadda oo laga faa'iidaysanayo waa dhalinyaro farintana waxa weeyaan dhalinyarada inaan mataqaanaa mideyno in dhalinyarada mataqaanaa meeshii looga faa'iidaysan lahaa colaada looga faa'iidaysto horumarka iyo nabadda looga faa'iidaysto dhalinyarada in la jiheeyo dhalinyarada loo jiheeyo nabadda iyo mataqaanaa islaaxa in loo jiheeyo cid kasta oo dhalinyaro ahna waxaan leeyahay u jeesta horumarka dalka dalkiina dhista dalkiina bilicsada horumarkana ka shaqeeya way dhimanayaan dadka munaafaqada iyo mataqaanaa wada iyo iyo iyo burburka wada way eegaa ka dhimayo haddii dhalinyaro laga soo jeheeyo loo jeeyo dhinaca mataqaanaa horumarka iyo barwaaqada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana jabuuti guud ahaan dadka muslimiinta ah ayaa sanad kasta xuso dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee iyadoo goobaha qaar ay isugu yimaadaan kulamo waaweynna lagu qabto oo lagu xusayo xuska dhalashada nebiga waxaa jirta kooxo maalintan soo bandhiga qasiidooyin nebi ammaana dalka jabuuti waxa uu ka mid yahay goobaha sida weyn loogu xuso maalintan wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mida dhalinyarada dalka jabuuti oo qasiidooyin qaadaya waxaana ay kala sheekaysatay sida ay u alifaan qasaa'idkan ya nabi salam calayka ya rasuul salam calayka ya xabiib salam calayka salawaatullah calayka guud ahaan dunida muslimka ayaa waxaa laga xusaa dhalashada suubanaheena moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee iyadoona la badiyo salligiisa islamarkaana laga sheekeeyo oo la baro caruurta taariikhdiisii nuurka ahayd dalka jabuuti waxaa jira kooxo badan oo kala duwan oo sameeya qasiidooyin lagu ammaanayo suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana ku jira kooxahaasi oo ka mid ah dhalinyaro ay ku dheer tahay jacaylka iyo muxubada ay u hayaan rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa ayna sameeyaan maansooyin kala duwan oo ay rasuulka ku ammaanayaan yaxye cabdulqaadir iyo ayaan cabdi waxay ka mid yihiin dhalinyaradaasi taga goobaha lagu qaado qasaa'idka islamarkaana xilli badan u soo jeeda waxaana kala sheekaystay bal qasiidooyinka ay ugu jecel yihiin iyo haddii ay jiraan kuwo iyagu ay u sameeyeen waxa weeyaan dhalashadii rasuulkeena suuban sala allahu aleyh wasalam waxaana loo baahan yahay amba waxaa xaqa ina maarata qof kastoo muslima oo caalamka jooga inuu rasuulka aada ugu sarakaco dhalashadiisa dhalasho inaa la xuso dhalashadii ugu xaq mudneed weeyaan rasuulka suuban sal alla alay slam dhalinyaro oo dhan wixii maarata caalamka meel kasta loo joogo muslimiin oo dhan inay rasuulka suuban dhalashadiisa u sarakaca ninba wuxuu ku ammaani karayo inuu ku ammaano oo laga sheekeeyo taarikhdiisa la barto wixii naga maqnaa aan barano ayaa loo baahan yahay marka aduu qasidooyin waxaa jira ad rasuulka ku ammaantay maxaa kamid a horta wallaahi anigu intaan fankaba soo gelin qasaaidkan aada u jeclaa oo oo de yan aad u jeclaa marka qasaa'ido anu aan gaar u leeyahay way yar yihiin xabad iyo la odhan karaa iyo laba iyo la odhan karaa laakiin waxaan aada u jeclaa ragga qasaaidada qaada ee maaragtay sida cumar aadan dugsiyo dandaawi marka kuwa badan ay leeyihiin oon dib u qaaday way jiraan iyo anu laakiin xabad iyo labaan leeyahy lakiin kuwa badan ay leeyihiin oo aada dhalashada uga sheekeeyo wax kasta ka sheekeeya oo leeyihiin iyaa jira
maxaa ka mid a qasiidooyinka nebi ammaanka ama adigu aada gaar u leedahay ama ay kuu dhibaan abwaanada kaleed qaado
way jiraan qasaa'ido waxaa kamid a qasaa'ido cumar aadan xaaji cumar aadan dugsiyo qaado yaa jira eriyada waxaa sameeyey ababaa sameeyey laxankana cumar aadan baa saaray cumar aadan baa qaadaya ana waxaan jeclaa qasaa'idan aada u jeclahay oon dib uga qaadan oon dib ugu qaaday waxaa ka sheekaysa dhalashada rasuulkiina ka sheekeynaysaa waxay tidhaahdaa taariikhda dahabka diiwaanka siirada tixiyaroonka daabacay dhiilkan ka qaade dayibkeenna sharaftalay waxaad dihatay aamina qoladiiyo durriyaddana nasab daahira dhalay dib kolkaad u raacdana waxa uu ka soo duxay dirkii nebi ismaaciil wuxuu dibad u soo baxay sannadkii daraayee xabashidu ku duulan dhulka daayirkaaye shimbiraha dilaaga cirka looga soo diray xaggaa bay ka bilaabmaysaa way sii soconaysaa de waqtiyadii rasuulku wakti uu dhashay iyo in yaroo taarikh qasaadka inta kale taarikhda ku dhan tahay laakiin ninka waa araar ay ku bilaabmayso dhalashadiisii wakti ku dhashay iyo yaa yaa la sheegaya iyo waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii halkaa ka dhacay waktiguu dhashay wixii dhacay yaa yaa halkaa laga sheegaya
ta adigu aad leedahay ee aad u samayso maxaa ka- maxaa kamid a Ee, taan anu qaadana waxay tidhaahdaa yaa rasuulallaahi ya xabiiballaahi adrignaa lilaahi axmedow muxamedow ilaah baa ku uumayo nuurkiisu kaanko caleyhi salaatu wasalaam haa sagal waan tegey waan jecelahay maxay ahayd toy marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam la xusayo xuska waan ka helaa dayada labaad waxaan ka helaa meesha maqaamyada lagu xusayo durbaanka la tumo waxaa qeybta dumarka waaban dumi jiray durbaanka
maxaad kaga heshaa maqaamyada markaa durbaanka la tumayo waxay muxubo waxay soo qaada down sitaadka iyo salwaadka rasuulka loo qaadaya caleyhi salaatu wasalaam bay soo jiidataa marka saasaan uga helaa ee kuwaad jeclayd maxaa kamid a waxaa ka mid a mid waxaa la yidhahdaa rabbanaa yaa rabbanaa yaa rabbiyow allah rabbanaa yaa rabbanaa yaa rabbiyow raxmataada nagu roonow rabbiyow jawdgoonow nabigeeni iyo jibriil iyo jaylaaniba jaar nooga dhige marka taas waxay goonutaa islaamaha markay iskugu yimaadaan Ah, marka darakana waxaan ka helaa kuley qasiidooyinkooga xooguma lahayo laakiin anu waxaan jecelahay oon xoog muxubbooda marka la qaadayo ya nabi saalam calayka ya rasuulu saalam calayka ya xabiib saalam calayka salawaatu la calayka
allah wasali wasala calayka taas badan baa qaada nabi marxaba marxaba ayaduna waa qasiido kale waa way isku xigaan labadoodu marxaba nabi marxaba marxaba marxaba rasuul marxaba marxaba marxaba nebiyo marxaba marxaba marxaba rasuul marxaba marxaba labadaasa isku xiga marka qasiidooyinka la qaado waa bahalkan ay tumaan durbaanka weli ma tuntay haa durbaanka xoog baan u xiiseeyaa dumarka marka xaawiyo faadmada waxaa la yidhaahdo markay sitaadka qaadayaan marka salwaadka adugu markay dumarku tumanayaan waaban u tumi jiray markaan dhex tago durbaanka haa meel rag ay ku tumayaan markaan arkana habeenkaasoo dhan gidaar baan fadhin jiro ka marxabayn jiroon ana halkaa sacabka ka tumi jiray marka xoog baan u taageeraa waa wax fiican inay xusaan in maxay ahaytoy la xasuusnaado in maxay ahaytoy salliga la badiyo waa wax maxay ahaytoy aada u fiican
kuwaas waxaa ahayn qaar ka mida dhallinyarada dalka jabuuti oo ka warramayay qasaayid ay ugu talagaleen xuska mawlidta nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ku beegan laga bilaabo maanta ilaa iyo dhammaadka wiiga dunida muslimka oo dhan looga dabaaldegayo cabdixakiin maxay noo xigaan waa hagaag sahraay bartami waxaynu ku jirnaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhinaci kaalmaha heesa ayaanu jalleeci doonaa waa heestii naruur iyo weliba fanaanka maxamed siciid bike
igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanal kuu baxay dhamka siiyey naaqusay dhamka siiyey naaqusay igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanal kuu baxay damka siiyey naaqusay damka siiyey naaqusay maana maana naqiyo roob labaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeguray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed maana maana naqiyo roob labaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u niburay maanaa ninkii baray ninkii baray naqaystay qayrkii nolosha sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabaya mujisaa xasuuste dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihiin daruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabaya mujisaa xasuuste dibiyey u soo noqon u soo noqon maalmihiin daruuradu igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn kara qadar qoran nagayn kara igadaa naftayda hadallada naxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn kara qadar qoran nagayn kara kaanaaxi waaye maxaad ii nuglaysaa inta uu niragi taro niragi taro anigoon kan ogeyn maxaa nabarka aan dheeyey aan dheeyey narugo shidaysa kaanaaxi waaye maxaad ii nuglaysaa inta uu niragi taro niragi taro anigoon ka noogay maxaa nabarka aan dheeyey aan dheeyey narugo shidaysa noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabaya mujisaa xasuuste dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihiin daruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga maxaad iiga nixisaa dib miyey u soo noqon maalmihii naruuradu ana cabdixakiino waxaan ku sii dari lahaa ee, maalmihii wacnaa way soo socdaan aad iyo aad aad iyo aad wuxuu yidhi noloshaas sidaasee maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaad nuujisaa xasuuse dib miyey usoo noqon maalmihii maalmihii naruradu maalmihii naruuradu way iska soo adiguna adiguna noqonayaan kuba dartay oo kole saasuma isla noqonaysaa se eg tahay aad iyo aad aad iyo aad qalbigana waa la nabnabayaa rajadana lama dhigayo wax la nabnabayaa k- kolba waxa weeyaan xasuus iyo waxbaa lagu habayaa waxa weeye waayadan baa dib loo xasuusanaya Maya, ee, waa in si gaarantiya un loo nabaa si aan ugu soo dumin mar aad dambe iyo aad aad iyo aad saara maxay noo xiga ciyaarihii baa inoo xiga jamaal baana diyaar u ah oo haatan istuudiyaha isagu kusoo diyaariyey barnaamijkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisana qaarkeed dhinacay dalka ingiriiska waxaa la dheelay kulamo horyaalka dalkaasi ka tirsan naadiga a f c barnmouth ayaa gegadeeda waxay ku martigelisay naadiga banley waxaana loogu awoodroonaaday laba gool i gool ha yeeshee arsenal ayaa waxay ku durdurisay naadiga hartsfield town oo ay uga badisay shan gool i waxba shanta gool waxaa arsenal u kala dheliyey ciyaaryahanadooda olivia jirud oo laba gool dheliyey saddexda kale waxaa kala qaybsaday alexander lagaseta masud ozil iyo alex sanchez naadiga chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga swansiri ay gegadeeda ku martigelisay waxna uga wadronatay gooli waxba naadiga kubadda cagta manchester city ayaa laba gooli gool naadiga southampton kaga adkaatay raxiim starlin ayaa ahaa mar kale ciyaartooygii ka fujiyay naadiga manchester city oo daqiiqadii sagaashanaad ciyaarta markay dhammaanaysay goolka guusha u dhaliyay naadiga city kadib markii ciyaaryahan oriel romeo uu barbareeyey naadiga kubadda cagta manchester city daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad gool uu daqiiqadii afartan iyo toddobaad u dhaliyay kevin debroyn manchester city ayaa sii wadata guulaheeda stock city ayaa waxa ay guuldaro saddex gool waxba kala kulantay naadiga liverpool maxamed saalax ayaa sii wata ka muuqashihiisa kooxda liverpool iyo guud ahaanba horyaalka dalka ingiriiska isagoo laba gool u dhaliyay naadigiisa goolka koowaad ayaa waxaa naadiga liverpool u dhaliyay ciyaaryahan sario mane daqiiqadii toddobiyo tobanaad waxaase labada gool maxamed saalax uu dhaliyay daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad iyo siddeetan iyo saddexaad sidaa daraaddeed horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga manchester city oo afar iyo toban kulan ciyaarta afartan dhibc iska leh manchester unitedna soddon iyo laba dhibcood ay iska leedahay halka chelsea-na sagaal iyo labaatan dhibc iska leh arsenal liverpool dhibcood ay iska leedahay dalka sbain kulamo ka tirsan koob delarey ayaa la dhelay naadiga barcelona ayaa martigelisay naadiga real morshia inkastoo barcelona ayna siisay ciyaaryahaanadeeda waaweyn badankeed ayaa haddana waxay shan gooli waxba kaga adkaatay naadigaasi real morshia shanta gool waxa uu ka dheliyay ciyaaryahanada francisco alcasar jared bike alex vidal denis suarez iyo josia armies waxaana labada marka laisku daro ciyaarta ay ahayd mid naadiga barcelona ku badisay sideed gool iyo waxba naadiga real sociedad iyo naadiga sportio oo wada kulmayna laba gool iyo saddex waxaa ku awoodnanaaday naadiga sportio zavia ayaa afar gool iyo waxba dirtay naadiga cartagena halka atletico bilbao ay la dheeshay naadiga formentera oo markaasi atletico bilbao gool waxba lagu awoodnanaaday atletico madrid ayaa saddex gool waxba dirtay naadiga elch las palmas iyo deportivo lacronia saddex gool iyo laba gool naadiga deportivo lacronia ayaa ku awduranaatay maanta alaves iyo khitaafe ayaa dheli doona espanyol iyo tenerive ayaa sidoo kale wadballansan naadiga valreal waxay la dheli doonta naadiga benferadina real batis iyo cadis ayaa dheli doona valencia saragoza ayaa sidoo kale wadaballansan dhegaystayaal dhinaca dalka talyaaniga waxaa sidoo kale jirtay in koba italy kulmo ka tirsan la dheelay naadiga saswolo ayaa la dheeshay naadiga bari laba gool iyo gool ayaa waana looga wadronaaday naadiga bari kieva verona iyo halas verona bareejo gool iyo gool ay isla galeen ha yeeshee rigorooyin waxaa afar iyo shan ku adkaaday naadiga halas verona torino iyo carbina laba gool iyo waxba naadiga torino ayaa ku wadnonaatay maanta kulmada dhex doona waxa ay kala yihiin naadiga udines waxay la dheli doontaa naadiga brugia genoa iyo croton ayaa dheli doona sidoo kale warar kale goosgoos haddaan idin dulmaroon naadiga kubadda cagta manchester united ayaa diyaaranaysa in heshiisa laba toban sana ay u cusboonaysiiso ciyaaryahankooda ashley young kadib markii sanad hore uu diiday ciyaartooygaasi inuu ku biiro naadiga waddanka jaana ka dhisan oo sanadkeena ku kici lahaa labayo toban milyan oo dollar ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara naadiga atletico madrid ee antwa griezman ee waddanka franciskan u dhashay ayaa wargeyska daily melon waxa uu qoray in uu weydiistay naadiga barcelona inay bixiso lacagta heshiiskiis lagu baabiin karayo siddeetan iyo toddoba milyan oo yuuro si markaasi naadiga katalanka uga mid noqdo xagaaga soo socda naadiga barcelona ayaa inta weliba doonaysay weeraryahan bedeli lahaa ciyaaryahankii naadigaasi ka tegay ee naimer junior ee naadiga b s g ku biiray dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto
xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cismaan dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda ayaynu kasii siqinaayan u jirnaay mar kale aynu diba jallacno dhinacii kaalmaha heesa ah waa heesta ruuxu caashaqa iyo weliba fanaanka caaqil yare
codkaasi caaqil yara ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno afarta galabnimo waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo